waa mahadsan tahay weriye arrintaas waxa weeye waana soo gaadhay waana ka warhaynaa waana tagnay dhulka intiisa badan anigu waan tegey iyo tiam ila socday oo nabadoonna ku jireen iyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo odayaal kaleba waanu tagnay waxaanu soo aragnayna waxa weeye in dooxooyinkii xoolo daaqsimeedka ahaa la googoostay oo la xirmaystay oo yacni dooxaba qof ama laba qof ay kala goosteen taasna waxa weeye waa mid aan la aqbali karin dhulkii dowladdu bixisay waa dhul dowladdu bixisay waana sharciyeysan yahay dhulkan dowladdu bixinna hadde waxa weeye oo daaqsintaas ah oo aan dhul maaragtay deegaanba ahayn hadde waxa weeye waaan waxaan halkaan fariintan ka gudbinaya waxa weeye waxaan ka midaysannahay maamulka gobolka oo nabadoonnada isimada iyo dhammaan waanu ka wada hadalay shir weyn baanuna u ballansannahay qoraallahana maaragtay iyo dokumentiyaa la saxiixi doonaa kabacdina waa la fulinayaa waa la furayaa dhulkaas dhulka waa la furayaa xaqna ma aha in qof laba kilomitr iska iska xirmaysto oo dadkii meelay ka leexdaan ay waayaan qof kalena laba kale ku xigta haddii dhulkii dadku ma qeybsan dadka dhulka waa ka dhexeeyaa qofkii meel maalgelin karo oo maaragtay wax maaragtay wax kasoo fasax u weydiista dowladda oo la garto in maaragtay meeshaas uu fasax loo siiyo oo maalgelin uu ku sameynayo haddii wax weeye dee dowladda inay ufasaxdo ay tahay laakiin dhulkii in layska googoosto oo qofba dooxo goosto wax suurageli kara maaha arrintaasuna nabadgelyaday wax u dhimaysaa dadkaana iskaga hor imaanaya kabacdina dhibaataa dhacaysa dadkeenuna inu islaayo ma rabno in dhibaata dhacdana ma rabno waan xaaqaynaa haddii alla idmo cagafyaan geyn doonaa waxaana ka horeyn doona inaan maaragtay shir qabanno shirkaasna hadi haddaba nabadoonada iyo kulli amarkii waa la baxshay dokumentiyadii iyo baan la saxiixin waxaana la isugu imaan shirkii guud laakiin ismadana waa wargelinay arrintaasna maaragtay isku mowqif baa laga yahay iyadoo maaragtay guddoomiyaha gobolka na hogaaminayo baanna hawshaa fulin doonaa haddii alladmo ugu dambeyntii guddoomiye xaaladda abaaraha ee deegaamada ee degmadu ay xukunto waa sidee iyadoo dhowaan meelaha qeybtooda xiliroobaadiyada uu ka da-ay haddana gobolka nugaal gaar ahaan siiba degmadu intay xukunto ee roob kama soo dhowaan xaaladda abaarta maxaay degmadu war ka haysaa tuulooyinkii xaaladoodii sida aad u sheegtay weeye waddanka waxaa ka dhacday abaar adag baa ka jidha oo ay ku jidho degmada garoowe degmadanuna waxa weeye meelaha ugu dardaran bay ka mid tahay dhulkeeda inta badan guud ahaanna abaar baa ka jidha degmada aada u adag haddee roobab ka da-ay oo maaragtay bari ka da-ay iyo karkaar dadka qeybaha u guuray qeybo aan guuri karinna way jiraan oo maaragtay deegaamadoodii jooga mana wada kici karo dadku oo de wax la malayn karo ama dhaqaalo uma wada haysto dad xoolihii maaragtay wax yar uga hareen baaba jira dad aan wax u gadmaya iyo waxay haystaan midna jirin baa jira dad maaragtay aan sina u gaari karin baa jira ummadda intaa leegna ma wada gaari kadho sidaa darteed dadkii yani deegaamadiisiibuu badankiisi joogaa waana abaartuna si adag bay u haysaa halkana fariintan ka diraya waxa weeye innaga haddaanu nahay degmada garoowe waxaanu maaragtay waxaanu maaragtay magacownay guddi abaareed guddiga abaarahana waxa weeye waxaan rabnaa inuu dhowaan howlgalo oo dadka sidii loogu khidmeyn lahaa in maaragtay ay ka howlgalaan guddigaas waxaan rabnaa in lala shaqeeyo oo loo istaago inaynu dadkeenna aynu maaragtay waxaan u qaban karro u qabanno si aynu xanuunka iyo dhibaatada iyo culayska aynu qaadi karin ula qeybsanno waxuun maaragtay uga fududeyno haddee xoolaha hadday xooluhu dhaafaanna dadka iska soo xerooda ma odhan karre inta waxooda wax u nool yihiin oo xoolahooda wax uga harsan yihiin wixii loo qaban karo oo iyaga iyo xoolahoodaba in loo qabto baa maaragtay meesha ku jidha waana og tahay oo wax dadkaanu waxa ay haystaan oo ahanti ah waxa ugu weyn wax weye waa xoolaha laf dhabarta dhaqaalaheenna waa xoolaha miyi iyo magaalaba iyadaan ku tiirsannahay sidaa darteed waxaan halkaan maaragtay uga soo jeedinayaa bulshada reer nugaaleed gaar ahaan degmada garoowe gaar ahaan caasimadda dadka ku dhaqan waa inaan u istaagno sidii dadkeenna aan u gacan qaban lahayn kii shilin hayaa shilinka baxsho kii dhar dhaxanta laga huwadaa dharka uu hayaa uu dharka baxsho kii teendha haya oo bacda haya uu bacda baxsho kii raashin hayaa uu raashinka baxsho oo dadkiiba aada ay ugu liitaan raashin la-aan kii maaragtay booyad haya uu booyadda baxsho kulligeen inaan u midowno waxaasna sida ugu saxsan aynu u maamullo wakti dheer baana maaragtay aynu kusoo aadan oo haddaan ilaahay roob soo celin inaynu arrintaa guntiga dhiisha isaga dhigno oo sidaynu hadda markii dalkeena lasoo weeraray sidaynu isku duubnida uga baxnay oo habeen iyo maalin u wada shaqaynaynay tii baan idinka doonaynaa annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan maaragtay sidii ugu habboon maaragtay arrintaa hoggaankeeda ku qabanno oo dadkoo dhammina maaragtay si siman uuga wada qeyb galo haddii alla idmo arrintaasaan soo jeedinayaa dad bulshadana ku adkeynayaa waadna arki doontaan kooxaha degmada ka socda oo hawshaa u socda shirarna waynu geli doonaa hawsha aan ka wada qeyb galna leh